inay ku dhinteen weeraradii isqarxinta ahaa ee shalay shabeelle ay shabaabku ka geysteen bartamaha magaalada gaalkacyo sida isbitaalladu ay sheegeen dhaawaca oo kala derajo ah wuxuu kor u dhaafay konton qof oo qaar ka mid ah ay xaaladoodu halis tahay dr maxamed xuseen aadan waa agaasimaha isbitaalka guud ee gaalkacyo ee hoostaga wasaaradda caafimaadka ee puntland wuxuu telefoonka ugu warramay cabdinuur sheekh maxamed isxaaq dadka geeriyooday oo ilaa hadda anagana soo gaaray waa shan iyo labaatan qof dhaawaca anugu isbitaalka anugu agaasimaha ka ahay dadka soo gaaray waa soddon iyo sideed qof marka dhacdadu markay dhacday dhaawacyadu waad garanaysaa waxay u kala baxayaan kuwa muxuha fudud waxay u kala baxayaan kuwa dhexdhexaada iyo kuwa aada u culus waxaan samaynaa system aan ku kala saarayno kuwa markiiba qaliin u baahanayaan inay aadaan ama jab ama qaliin ama kabida fahooda la kabayo kuwa waxay aadayaan intensive care unitka marka intii dhaawaca isbitaalkiina timid sidaad u kala saarsaarteen see u kala liiteen tira ahaan waxa weeye inta muxuuha ah aada u cubsayd waxay ilaa toban qof waxaa dhexdhexaad ahaa ilaa iyo toddobiyo toban meelahaas inta kasoo hartay soddon iyo sideedina waxay dad arrimahooda ay kulul yihiin marka ma isku filantihiin xagga daawada iyo qalabka iyo la tacaalidda dadkaas iyo sida aad wax ugu qabateen dhinacaas waxa weeye mar kasta waxaa ka jira shortage xagga human skillkani dadkii shaqaalaha aada iyo aad baan isugu filannahay laakiin marar badan waxaanu gaaraa dadka dhacda noocaan oo kale aada u fara badan oo kale waxaan dhacda cagabkii in lagu yaraado marka markaas waxaa aada uga mahadceleynaa inaanu gurmad ka helnay dawo iyo sablaaciisa wasaaradda iyada caafimaadka runtii muxuu ahaa waktiga soo gaaray heedaha kaleo iyaguna caafimaad ka shaqeeya iyaguna waxaan ka rajeynaa wax ka helo laakiin markii arrintu ay dhacday isbitaarka keliya ayaa fidiyey baahida dadku ay lahaayeen waa tahay marka idinku ka cisbitaal ahaan maadaama cisbitaalkii jaamacaddana aad tihiin ma ku tala gasheen tan oo kale hadday dhacdo inaad qalab iyo xirfad iyo daawo iyo wax walba meeshaanu kaga naal soomaaliya iyo dhacdooyinka iska jira la noolnahay sida joogtada waxaanu nahay isbitaal markasta muxuu ahaa diyaaro waa inay wax dhacaan marka shaloo kale hadda yani markii cidna wax nama siinaa ee baarti muxuu ahaa ilaa iyo saacadda weli wax na soo gaareen intii ka horreysay sablaiska iyo dawooyinka waxaa waxaynay annaga ayaa muxuaa dabacaan haysana waan ugu talagalay meesha uu ka dhacay muxuu ahaa qaraxu aada iyo aad ugu dhowaa marka waxaa gaaray khasaare aada u ballaaran oo ah agabkiisi oo ku aadan saqafka dariishadaha iyo albaabada doctor maxamed xuseen aadan oo ah agaasimaha guud ee gaalkacyo isbitaalka ku yaala wasaaradda caafimaadka puntland ee maamusho cabdinuur sheekh maxamed isxaaq ayuu u warramayey